wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya oo diiwaan gelisay xaalado cusub oo ah coronavirus iyadoo wasaaraddu shacabka ugu baaqday inay qaataan fariimaha iyo talooyinka bahda caafimaadka xarumaha caafimaadka degmada xudur ee gobolka bakool oo ka bilowday wacyigelin ku aadan ka hortagga coronavirus soomaalida ku nool dalka maraykanka oo iyana bilaabay kahortagga coronavirus wacyigelin ku aadan iyadoo dadka soomaaliyeed ee ku nool waddankaasina ay bulshada soomaaliyeed ka wacyigelinayaan cudurka coronavirus dalka sacuudiga waxaa hoos u dhacay cudurka coronavirus dadka uu soo ridanayo iyadoo ay bateen dadka ka bogsooday cudurkaasi nin u dhashay dalka falastiin oo dad fara badani ay ka caroodeen kadib markii booliiska israa'il ay ku toogteen dalkaasi
waa cudur safmareen ah oo ku sii faafaya caalamka oo dhan haddaba muwaadin qaado fariimaha caafimaad ee kaaga imaanaya wasaaradda caafimaadka iyo dhakhaatiirta soomaaliyeed muwaadin si looga fogaado in cudurkani uu ku faafo bulshada iyo guud ahaan dalka fadlan ilaali nadaafadda iyo caafimaadkaaga caafimaadkaagu waxa uu ku jiraa inaad is ilaaliso
mar kale subax wanaagsan intaasi waxay ahaayeen qodobadii warkeena subax saaka ugu weynaa kusoo dhawaada dhegeystayaal warkaasi oo faahfaahsan golaha wasiirada xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya ayaa bilaabay fulinta amarkii ra-iisul wasaaraha dalka ee ahaa in doorasho ay ka dhacdo dalka labada kun iyo kow iyo labaatanka waryaheena nasra bashiir cali ayaa warkan inoo faahfaahinaysa
shirka guddi hoosaadka tubta siyaasadda loo dhan yahay oo maanta lagu qabtay magaalada muqdisho ayaa lagu falanqeeyey sidii loo fuli lahaa amarkii ra-iisul wasaaraha ee ahaa in xukuumaddu ay si buuxda uga shaqeyso hirgelinta doorashooyinka dalka oo xilligeeda lagu qabto ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa furay shirka guddi hoosaadka tubta siyaasadda loo dhan yahay waxaana shir guddoomiyey ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guulad qadar gudoomiyaha guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka xaliima ismaaciil ibraahim xaliime yarey ayaa sheegtay in guddigu ay diyaariyeen tallaabooyinkii farsamee laga sugayey si loo hirgeliyo doorashada kulanka ayaa looga dooday baahida degdega ee loo qabo in wadatashi loo dhan yahay ay yeeshaan dowlada federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah si loo hirgeliyo doorasho loo dhan yahay oo xilligeeda ku qabsoonta xubnaha guddiga ayaa si wadajir ah hoosta uga xariiqay muhiimada ay leedahay in la helo heshiis siyaasadeed oo gogosha u xaaraa in laga gudbo arrimaha farsame ee doorashooyinka kadibna lasoo bandhigo qorshayaal cadcad oo waqtiyeysan wasaaradda amniga wasaaradda maaliyadda iyo arrimaha gudaha ayaa iyaguna soo bandhigay qorshayaasha uga aadan doorashooyinka ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa shirkii golaha wasiirada ee khamiistii lasoo dhaafay ka shaaciyeen shaqada ugu muhiimsan ee waqti xaadirkan hortaalla dowladda federaalka ay tahay hirgelinta doorashooyinka dalka nasr bashiir cali warbaahinta qaranka magaalada muqdisho
xarumaha caafimaadka ee degmada xudur ee gobolka gobolka bakool ayaa waxaa ka bilowday wacyigelin ku aadan ka hortagga cudurka coronavirus maxamed xasan cabdiraxmaan ayaa warkan inooga soo diray bakool
bukaano qaba xanuuno kala duwan oo ka kala imaada xaafadaha magaalada iyo deegaanada kale ee gobolka bakool ayaa maalin walba adeeg caafimaad oo lacag lacaana loogu fulinaya isbitaalka guud ee degmada xudur iyo isbitaalka labaad oo gacanta ku haysa hay-adda soos oo muddo laba sano ah ka furan magaalada xudur annagoo u kuurgalayno wacyigelinta la siiyo dadka booqda xarumaha caafimaadka ku yaala magaalada xudur maanta waxaan booqanay isbitaalka soos oo shaqo ka socotay waxaana la kulannay qaar ka mida dadka adeega caafimaad ka helay isbitaalka iyo takhaatiir timiro xuseen waxaa isbitaalka soos loogu daweeyey gabadheeda iyadoo u mahad celinaysa shaqaalaha isbitaalka ayaa sheegtay in la siiyey wacyigelinta ka hortaga cudurka coronavirus magaagay tamaroy seengal ere way ku kooyay xaafadda moorgaabi onogdoo oo jiran garaabahayti beeslaangala iin daawyahay mahada aan ku hayni ilaahay haniin dhaman dhow inkama hadeen wali isku ilaaliye ninidlayaa udurka coris faris la iraw ini isku ilaalin tagaatiirta waa agiliingna siida yaa isku ilaaliyahay maxamed armiya cabdulaahi waa dhakhtar ka howlgala isbitaalka soos ee magaalada xudur waxaan weydiiyey ka shaqaale ahaan taxadarkooda iyo fariimaha waacigelineed ee ay bukaanada siiyaan runtii markii un lahaa taxadar badan la suubane waa la suubanay dhammaan staafka oo dhan shaqaale meel laga shaqeeya oo intii feejignaan badan su maadaama wadankii dhan ku jira soomaali oo magaalooyinkii guud ahaan magaalada soomaaliya cudurkan lagu heli gaar ahaan koonfur galbeed stateka leeraaw beedhawo iyo sun la socon magaalooyinkii qaran magaalooyinkii kale dhan laha ku heli unina kolley dhegaa teegani saas dartee wali suubanay dhammaan taxadirada liin baahanay sida gacmo dhaqi iyo dhammaan staafkii wali markaasay taxadir lasugaa ini golofis hiridaan way lamada een wali dadka runtii meelo kooyaw een eedan badanyin oo SOS markaas adeeg link soo biyow maalintii inka yaraan wali argaas intan dhaxayta een toddobaatan ilaa boqol intan dhaxayt iyo maalintii link adeega oo bukaan socda oo qaybtii inka jarna markaasay een ANC-ga oo bliska daran markaasay bukaano deerow boqol iyo labaatan ilaa boqol iyo afartan wal deerow iyo guud ahaan maalin kasta meelo adeeg linkuga waday oo aasaasi ah intaas si hiraabti lahaangala ilaa iyo duhuuradii shaqada laku baxo maalin kasta ama maalmo gaar ahaan toddobaadkii lama maalmood sidde maalmood waa linin qorshaysan markasta un suubiyaane fariin caafimaad oo ku saabsan cudurkan iyo waa bulshada markaasay una injeedayaan oo gaar ahaan xaaladda haddii jartale una fokaska iyo mayleray diiradda una ka saaran maalin kasta xogta muhiimka ee saxda ee bulshada way laku helayha xarumaha caafimaadka iyo staafka shaqaalaha caafimaadka shaqeeyo waxyaalaha meelaha qaar lakusi sheego ma inta badan ma liska hadlahay kor taxadirna intii muujiyaan iyo waan dardaaramaan kulley gacmo dhaqa waa tamka horeytu hortaba muslimiin ana waa bal weysaysiyay laakiin saabun intii laka dhigad iyo fariimo waxyaalaha hadda la heli karo fududu silamada intii taxadir badan marar badan adafadhaga iyo bulshada iyo dhexgalsha iyo hoobaad isku yaraay korto laga maarmaab an hayne hool adan wadana walkal adan kaji jarna intii aad markaasay bulshada dadka ada kulmaas lama sidinku badane aday wadanka isku furinye beedhaw lankii kukooy xudur kooyohay si un la socna xamar baa hortii hagalahayan hoob geega injarna hadda kahor injarna hadda kubacda haddana ilaahay yaa ku magan galnay haddana laakiin taxadir isku kufaylayay
aad buu u mahadsan yahay wariyeena maxamed xasan cabdiraxmaan ayuu codkaasina u dambeeyey wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya ayaa sheegtay inay diiwaan gelisay xaalado cusub oo ah cudurka coronavirus iyadoo wasaaraddu dhanka kale ay ugu baaqday bulshada soomaaliyeed inay qaataan fariimaha iyo talooyinka bahda caafimaadka cabdirasaaq xaaji sareebaan ayaa inoo faahfaahinaya warkan
wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa warbixinteedii xogta coronavirus waxay ku xaqiijisay afar iyo labaatankii saac ee ugu dambeeyey guud ahaanba dalka laga diiwaangeliyay afartan iyo toddoba xaaladood oo cusub oo covid sagaal iyo toban ah waxaana cudurkaasi ka bogsaday saddex iyo toban qof waxaa geeriyooday hal bukaan wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka soomaaliya marwa foosiya abikar nuur ayaa caddaysay in siddeed iyo soddon ka mid ah bukaanadaasi la xaqiijiyey in ay rag yihiin halka sagaal kalena ay yihiin haween siddeed iyo labaatan ka mida bukaanada waxaa laga diiwaan geliyey somalilan iyo gobolka banaadir oo sagaala ah iyo shan puntland iyo shan kale oo iyaguna jubbaland ah tirada xaaladaha covid sagaal iyo toban ee dalka laga diiwaan geliyey ayaa gaartay laba kun saddex iyo labaatan qof waxaana bogsaday guud ahaanba saddex boqol lixdan iyo kow halka toddobaatan iyo sagaal ruux oo kalena ay u geeriyoodeen cudurka covid sagaal iyo toban warwafoosiye abikar ayaa ugu baaqday muwaadiniinta soomaaliyeed inay guud ahaanba ay qaataan talooyinka caafimaad iyo wacyigelinta looga digayo khatarta cudurka covid sagaal iyo toban ee qaybta aadanaha ka hortagga iyo xakamaynta fayraska coronavirus cabdirasaaq xaaji saleebaan warbaahinta qaranka magaalada muqdisho
wacyigelin ballaaran oo looga hortagayo xanuunka coronavirus ayaa ka socotaa gobolka minnesota ee dalka maraykanka haddaba cali cabdulaahi aadam oo ka tirsan jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka maraykanka ku nool gaal ahaan magaalada morhid cali waxa uu ka mid yahay madaxda hay-adda afro american development association ee ka dhisan magaalada morhid ee galbeedka gobolka minnesota waryaheena cabdixakiin cabdi ismaaciil ayuuna u waramay
dabcan markuu dhacay xanuunkan covid markuu dhacay kadib waxaan xooga saarnay inaan dadka ka caawino dadkii shaqayn jiray shaqala-aan noqday inaan ka caawino waxa la dhahay unemployment oo ah hay-adda caawisa dadka shaqala-aanta dadkan waxaa loo caawinayaa sababtooda waa dad shaqayn jiro wiig kasta ama ama laba wiig kasta lacag heli jiray si lacagtii ay ugu istaagin een, waxaa la rabaa in loo buuxiyo unemployment unemployment waxaa la dhahaa waxyaabaha hay-adda dadka ka caawiyo dadka shaqo la-aanta ah oo aan shaqaynayn hay-adda caawiso unemploymentada marka loo buuxiyo dadka kadib een, waxaa meeshii ka baxaya inay shaqo la-aan noqdaan oo bejegi helayaan si nolosha ay u maareeyaan Een, khaasatan dadkeenan oo qaxootiga ah een, sida soomaalida masjid madowga oo kale waxay ka shaqeeyaan private companies kambaniyaal oo dad gooni ay u leeyihiin oo badanaa xanuunka zaa'id uu geysto meelaha xanuunka uu ka dilacay ka mid ah waxyaabaan ku guuleysana waxaa ka mid ah een, sidaan hore u sheegay dadkeenan oo soomaalida ah badankooda shaqla-aanay noqdeen guryaashay joogaan waxaan ku guuleysanay in dadkii ay meel cidla ay kusoo dhicin oo sida tooska ama weekly ay u helaan lacag een, oo unemploymented usoo dhicayso iyo sidoo kale dad waxaa jira fulistam qaadanayay dadkii fulistam qaadanaya naftarkooda waraaqo badana looga baahan yahay si ay usoo gudbiya inay shaqaynaynin verification oo oo oo bayrollkooda ah kuwaasna waxaan ka caawinay si aan ula xiriirno fulistamka si toosa aan dhahno su-aalihii markii dadkii hore la weydiin jir inaan la weydiinin sababtoo ah ma awoodaan markii hore xafiiskana imaan jireen si loo caawiyo hadda xafiiskay ma imaan karaan qof gurigiis kama soo bixi karo waxaan ku guuleysanay si fulistamka iyagana loogu goynin waxaan kaloo ku guuleysanay dadka unemploymentadana si toos lacagtooda weekly ay ugu socoto xanuunkan covid sagaal iyo toban een, wuxuu horta saameyn kule ku yeeshay nolosha gebi ahaan nolosha dadka adduunka ku nool khaasatan dadkeena soomaalida wuxuu saameyn ku yeeshay bisnesadii sida maqaayadihii oo xiran xalaaleedii oo laga soo adeeganayo wa- hal, hal qof markii halkii marba hal qof ha galay dad kale banaanka ay ku sugayaan wuxuu kaloo saameyn ku yeeshay shaqooyinkii la shaqaynayay khaasatan dadkii ka shaqaynayay sida hoomkeerada oo kale een, beeshanadii iyaga hayeenaba xanuunkii laga qaadaya iyo sidaan hore u xusay een, dadka ka shaqeeya kambaniyaasha oo iyagana kambaniyaasha cudurkii kasoo qaadaya een, iyo information la-aan anaga soomaalida oo information la-aana oo dadkii guidelineskii oo health guidelines ay soo saareen dadkii aan raacaynin dowladda hadalkeeda aan raacaynin dhinaca shaqaalaha waxaa caqabad ah systemkoo adag een, maxay- markaa buuxinaysa hadaa wax qaladid waxaa laga yaabaa inay dadkii lacagtii ay kasoo daahdo ay muddo lacagtii helin Een, mararka qaar waxaa lagu weydiinayaa een, waraaqo kaloo dheeriya inaad qofkii kasoo gudbisid waraaqihii markaa soo gudbinaysa waxaa laga yaabaa inay waqti qaadato
dalka sacuudiga carabiyana waxaa hoos u dhacay dadka ama saameynta cudurka coronavirus ee uu ku yeeshay dalkaasi kadib markii ay bogsoodeen dad fara badan oo ku dhacay cudurka coronavirus sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee dalka sacuudi carabiya cali jaamac cilmi cali kuus ayaa inoo soo dira warkan
warbixin ka soo baxday wasaaradda caafimaadka ee dalka sacuudi arabiya ayaa lagu caddeeyey in guud ahaan dad tiradoodu ay gaarayso lixdan iyo afar kun saddex boqol iyo lix qofood ay ka soo caafimaadeen cudurka coronavirus tan iyo intii uu cudurkaasi soo gaaray dalka sacuudi arabiya iyadoo tirada guud ee dadka cudurkaasi uu ku dhacay ay ahaayeen siddeetan iyo toddoba kun boqol iyo afartan iyo laba qofood halkaas oo laga garan karo dadaalka joogtada ah ay dowladda sacuudi arabiya ay ka wado daryeelka caafimadeed oo heerka sare ay u fidiso dadka u haleelay cudurka coronavirus haddaba warbixintaasi ayaa waxaa kaloo lagu xusay in tirada guud oo ilaahay hadda u geeriyootay cudurka coronavirus ay dhan yihiin shan boqol iyo labaatan iyo shan qofood iyadoo dhakhaatiirta iyo kaadiriinta wasaaradda caafimaadka ee dalka sacuudi arabiya oo adeegsanaya qalab iyo teknolojiyad casri ah ee la xiriirta ogaanshaha dadka uu saameeyey cudurkaasi iyo wax ka qabashadiisa taasina ay keentay in ay kordhaan tirada ka soo bogsanaysa cudurka coronavirus intaasi waxaa dheer in ay haatan muuqato inuu hoos u dhac ku yimaaday tiro maalmeedka kiisas cusub ee cudurkaasi taasina ay bulshada ku nool dalka sacuudi arabiya ay gelisay yidadiilo weyn haddana ay hadaa dalkan sacuudi arabiya ee ku howlan la dagaalanka cudurka coronavirus ay si joogta ah u wacyigeliyaan dadweynaha sidii ay mudnaanta koowaad u siin lahaayeen sugitaanka caafimaadkooda islamarkaana ay u fulin lahaayeen talooyinka iyo awaamirta ka imaanaysa hay-adahaasi oo ku salaysan daryeelka caafimaadka iyo maslaxada bulshada cali jaamac cilmi cali kuhus raadiyaha iyo telefishinka reerka soomaaliya sacuudi arabiya halka warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa redio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya boqolaal qof oo ka caraysan dil toogasho ah oo ciidamada israa'il ay u geysteen falastiin ayaa waa nin falastiini ah ayaa isugu soo baxay marinka gaza ninkan oo soddon iyo laba sano jir ahaa ayaa lagu dilay daanta galbeed ee qudus ee israa'il haysato asaga oo ku socday iskuul dadka baahyaha gaarka ah qaba oo uu tegi jiray booliiska israa'iil waxa ay sheegeen inay ka shakiyeen ayiid halab oo ahaa oo ay sheegeen inuu hubaysnaa islamarkaana uu diiday amarkii ciidamada kaasi oo ahaa inuu istaago kadibna ay isaga shakiyeen inuu hubaysan yahay oo halkaasi ku toogteen wasiirka gaashaandhigga israa'iil ayaa sheegay sida uu uga xun yahay dilkaasi waxaan ka xumahay shilkan lagu toogtay ayiid halaq waxaana la wadaagayaa murugada qoyska waxaan hubaa in si deg deg ah loo baari doono go'aanadan go-aano laga soo saari doono ayuu yidhi xilli uu ku sugnaa shir ay yeesheen golaha wasiirada israa'iil warkii subax oo aad kala socoteen dhegeystayaal redio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya saaka waa naga intaa warkan warka xiga intaan ku kulmi doono dhammaanteeda isku duwan waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo